hay-adda culimada soomaaliyeed ayaa soo saaray baaq iyo talooyin ku socda bulshada soomaaliyeed gaar ahaan ergeyda ansixinta dastuurka dalka warbixintaasna waxaa magaalada muqdisho inooga soo diray waryaheena cabdirasaaq jaamac cilmi balaag hay-adda culimmada soomaaliyeed ayaa waxa ay soo saareen bayaankani oo ku socda bulshaweynta soomaaliyeed gaar ahaan ergooyinka u fadhiya ansixinta qabyo qoraalka dastuurka dalka iyadoona bayaankani oo ka koobnaa warbixin talooyin iyo baaq uu saxaafadda u akhriyey gudoomiyaha hay-adda culimmada soomaaliyeed sheekh bashiir axmed salaad talooyin hay-adda culimmada soomaaliyeed hadda ka hor ayay soo saartay bayaano ka hadlahaya daldaloolada ku jira qabyo qoraalka waxay halkaa kusoo tilmaamaysaa ku tilmaamaysaa qodobada ugu muhiimsan arrinkaas kow in la saxo qodobada sida tooska ah uga hor imaanaya diinta sida qabashada dumarka dhammaan jogooyinka gudniinka gabdhaha oo aan fircooniga ahayn oo la cambaareeyey lana reebay ereyga caruur oo lagu qeexay wixii ka yar siddeed iyo toban sano xorriyadda diinta oo aan xadkeedu caddayn loona baahan yahay in la soo celiyo faqradii ahayd qofka muslimka ah kama bixi karo diintiisa labo in la saxo qodobada halista ku ah jiritaanka ummadeed ee soomaaliya sida midka ka saarahaya afka carabiga inuu ka mid noqdo afafka rasmiga ah ee dalka soomaaliya diinta baaq hay-adda culimmada soomaaliyeed iyo waxgaradka ummadda oo dhan in badan ayay isku dayeen in la saxo qabyo qoraalka si uu u ahaado mid ka tarjumaya himilooyinka ummadnimo ee shacabkeenna horeyna looga socdo oo laga baxo marxaladan adag laakiin dhagaha ayaa laga furaystay sidaa darteed hay-adda culamada soomaaliyeed waxay u baaqaysaa kow ergada ansixinta dastuurka inay ilaahay kaga baqaan xilka la saaray ummaddana uga run sheegaan wixii loo idmaday iskana ilaaliyaan shahaadatu zuurka labo in ay hubiyaan kaalinta ay ku leeyihiin ansixinta si ay u ilaashadaan sumcaddooda waana in aad wax bedeli kartaan ama aada bannaankiina martaan oo aada diintiina iyo aakhiradiina ilaashataan saddex in aysan ansixin dastuurkan ilaa laga saarayo dhammaan waxyaalaha diinta ka soo horjeeda lana hubinayo sidoo kale gudoomiye ku-xigeenka hay-adda culimmada soomaaliyeed sheekh nuur baaruud gurxan ayaa ergooyinka kula dardaarmay inay saaran tahay mas-uuliyad xoogan islamarkaana ay wax weliba ay samaynayaan ay ku saleeyaan sida ay ku jirta danta ummadda soomaaliyeed cabdirasaaq jaamic cilmi balaag somaali jenal muqdisho